العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وأما تفسير العلم فهو صفة يتجلى بها لمن قامت به المذكور كما هو bal waxyaalo fadligii cilmiga aduu kuba tacalluqsan ayaa inoo horreeyey qaybihiisii khaasatan fardu cayn iyo fardu kifaaye iyo loo qaybiyo bal wax nasaaix oo kale oo qiimo badnaay oo shalay aynu soo aragnay oo uu ruux kastoo muslima ugu naseexaynayay musanifkuna waaba casharka qeybtiisii dambe ayay ahay intan yaree fasalkan hore ka hadhsanna wuxuu sheekhu kuba sheegayaa tacriifka cilmiga ama cilmi xaqiiqadii iyo maahiyadii maxay tahay waayo fasalka ayay markaa tarjamadii uu saa kuba soo sheegay markaa waanu dambeysiiyey dee kolleyna cilmi kolle waa shay iskaba mala tacriif baan usii baahnayn bal waxyaalihii ay ku tacriifiyeen wax ka mida inoo iman isagoo fiqigiina si gaaraysna bal tacriif kolley kale oo kaba acamsan ka waasacsan kii hore lagu tacriifin jiray uu isaguna laba imanayo marka wuxuu yidhi wa ama tafsiiru lcilmi cilmi tafsiir cilmiga tafsiirkiis macnaa marka haddii ay tahay xaqiiqada cilmi muxuu yahay ama cilmi tacriifkii muxuu yahay fa huwa cilmigu sifatun sifa weeye yatajallaa ugu daahirayo ugu muuqanayo tadixu wayankashif weeyaane ugu caddaanayo bihaa sifada liman shaksi ugu caddaan limantu ama ismigan mawsuuliya tajallaaduu ku tacalluqaya uu ugu caddaanayo shaksi qaamad ay qumtay sifadaasiiyo iyadu bihii isaga ay ku qumtay macnaa waxa weeyaan waa ruuxii cilmigaa lahaa ee cilmiga ku sifoobay ee la odhanayo waa kii cilmigan isagu lahaa ay ugu caddaanayso almadkuuru wixii la sheegayay madkuurka halkan waxa barhkood baa shay kaba cabire horta almadkuur waa yatajallaa faacilkeedii weeye macnuhuna waxa weeye maa yasixu an yudkara wayumkinu an yucabara canhu wixii ay suurtagal ahayd in la sheego oo wax la sheega ama lagaba cabiro ah ayaa u caddaanaya kamaa huwa si uu ahaa uun buu ugu caddaanaya adigu tacriifkan kolley shakigii iyo dannigii iyo baa markaa cilmiga dee ahaa kuwa iyaguna qasimyadoodii buu meesha kaga saaraya oo cilmigu waxa weeye buu leeyahay sifo ruuxa isagu ku sifooba eede isagu leh wixii kolba markaa la sheegayay ama wax laga cabirayay ama suurtagal ahayd in la sheegaa si uu ahaa buu ku garanayaa si uu ahaa markaa maaha inuu leeyahay sidaasaan u malaynaya ama shaki ka gelaya waxaan xaqiiqadiisu waxay ahayd ama waxaan kolba la sheegayo ee la hadal qaadayo ama laga cabiraya si uu haabuu u garanaya ama u haleelaya u fahmaya taas baa cilmi la ydhaan waalfiqhu waa qaybihii cilmiga oo dee ahamiyada uu leeyahu gaar ahaan ugu soo saaray fiqiguna macrifatu daqaa'iq alcilmi cilmiga kiisa qarsoon dee fiqigu xaggii luqadii waa faham oo kale haddaba in waa cilmiga kiisa daqaa'iqdiisa iyo waxyaalaha kuwiisa yaryar ama aada ubaqsi qarsoon oo la garto maca nawci cilaajin nusqooyinka matiga barhkood cibaarada dambe lamay socon iyaday la jirto oo waxa weeyaan cilaaj waa nooc mumaaraso oo dee had iyo goor tafaquhi wax la baranayay oo kale oo waxaan iktisaabka ku imanaya oo waxaan mucaalajo iyo mumaaraso iyo kasbasho iyo dadaalkan kuba imanaya nooc cilaaj buu uga jeedataa iyaday mumaaraso wixii la mumaaraseeyey oo dee wixii la fahmay oo wax la kasbanayo oo dee naftii ay bal masalan bal kasbigiisa mashaqo ay kala kulmaysaba uu yahay kaas baa la ydhaa kolley waa tacriif ka waasacsan ama tacriif khaasatan ka dambe uu abu xaniife kasoo noqonayaaye fiqiga in badan waa kuwii ku tacriifin jirayba axkaamtan sharcigaee camaliga ah garashadeeda la garto iyadoo laga qaadanayo adiladeedii tafsiiliga ahayd oo macnaa waxaan dee dadka axwaashan mukalafiinta kuba tacalluqsan acmaashoodii ku tacalluqsan ama waajib ha yeesheen ama wixii dee sunnihii iyo taasba xaram iyo karaahadii iyo waxyaalaha wixii bal ama dee ibaaxadii iyaduna gees in markaa wixii axkaamtan mukalafiinta kuba tacalluqsan ee acmaashii camaliga ahayd oo la garto iyadoo adiladii tafsiiliga ahayd ay lahayd lagaba qaadanayo waa tacriifkii badnaa ay kuba tacriifinayeene bal wax kasii khaasan buu marka hore kusii fasirayo waa cilmiga daqaa'iqdiisa oo la garto taas baaba la yidhaah qaala abu xaniifata abu xaniifa wuxuu yihi raximahu llahu tacaala waa imaamkii madhabtan macruufkaa dee waxa weeyaan markaas muasiskeeda iyo dee madhabkanaba ahaa imaamkiisii alfiqhu fiqhu macrifatu nafsi nafta garashadeeda weeye maa laha wamaa calayha naftii oo la garto wixii iyada u sugnaaday waa umuurihii khayrka ahaa iyo wixii dee bal ay lahayd iyo wixii korkeeda ahaa waa wixii ama akhlaaqdii xumayd waxyaalihii aan radi ahayd wixii dhibi ay ugaba imanaysay wixii korkeeda kuba sugnaa kaas oo la garto ayaa la yidhaahaa isna waa tacriif kaleo dee marka la eego umuurihii axkaamtii camaligahayd ka waasacsanaanaya oo nafta garashadeedii wixii iyada uba sugnayd waa waxaan dee khayr iyo manfaco iyo waxyaala ay uguba sugan yihiin iyadii ay yeelanaysay wixii korkeeda ahaayee dhib iyo shar iyo waxyaala ay uguba sugnaayeen ti oo la garto taas baa fiqi la yidhaahaayo adigu waa macnaa macnaha aan sheegaynana kani kaba waasacsan bal adigu fiqigu xaggii guud markay noqoto dee fahamkiibuu noqon xadiidkii saxiixana man araada allahu bihi khayran ama man yurid allahu bihi khayran yufaqihu fi diin manaa dee waa faham guud oo diintii uu yeelo ruux diintii fahmayo garanayo taasna waxay keenaysaa bal dee wixii uu la imanayay wixii uu ka tegayay axkaamtoodii oo dhan buu wada haleelaya kaasba ee uu noqon oo ilaahay uu markaas diintiibu sidaa u fahamsiinayaa bal tani waa tacriifyo bacdigood ay ku tacriifiyeenoo sidooda aan kuba ogaane maha dee tacriifkii guud ee ay culimmadu in badan kuba tacriifin jireen inuu yahay wa qaala waxaa kaloo abu xaniifa yidhi malcilmu cilmigu ma aha ila alcamalu biihi camalfal isaga lagu camalfalo uun mooye wax kale ma aha waa arrin muhim ah cilmigu waxa weeye macnaa wasiilo waxa lagu gaadhaa camalkii baa lagu gaadhayaa oo wixii camalkii saxayay camalkii ku hagaagaya kaba horeeye wasiilada uu ahaa markaa ruuxu hadduu qaayo cilmigii ka dhigo oo macrifadii iyo garashadaasun uu qaayihiisii kaba dhigo oonu camal uu laba imanayaa jirin cilmigu wixii uu tilmaamayay oo wax lala yimaadiyo wax laga tagaba ah oo uu markaa ama waxna ka tegayo waxna laba imanayo wixii cilmigu ku hamiya aanu jirin oo cilmigii iyo camalkii ay kala hadhaan dee kaasi cilmi maaha jahligaa dhaama waana wax isagii xujo ku noqonaya markaa cilmiga dhabta ah waxa weeye waa kaa camalfalkan dee ku gaadhsiinaya inaad ku camalfasho cilmigu waa isaga wixii aad garatay oo lagu camalfalo kaas baa cilmiga naafica ee taamka ee kaamilka ee waxtarka ee ruuxu uu kuba badbaadaya uu yahay karaamadaa horean soo maray iyo sacaadadaa horena ka gaadhsiinaya kaa weeye walcamalu bihi haddaba camalfalkii suu noqonayaa waana hadalkii abu xaniifaa socda walcamalu bihi camalfalka cilmiga lagu camalfalayaana tarkul caajili waa waxaan isagu caajilkaa waa dee adduunyadiiba weeye kaasoo laga tago oo lilaajili waa litaxsiili laajili wixii isagu dambeeyey waa aakhiro taas kasbashadeed loogaba tago ayuu noqon oo cilmigu ee markaan eegno cilmigii sharciga ahaa waa kaa ilaahay loogu dhowaanayo waa kaa karaamada agtiisa kuba sugan lagu mudanayo fadligaa badan ee qayb aynu soo marrayna waa kaa leh haddaba waa kaa ruuxu wixii xumaanta ahaa uu kaga tegayo wixii wanaaggaana uu la imanayo wanaaggaa uu la yimino dee aakhira ayuu liibaan iyo sacaado ku mudan xumaantii uu ka tegayna ciqaabtii buu kaga badbaadayaa haddaba cilmigu waxa weeye camalfalkii lagu camalfalayay waa tarkul caajili waa ujeeddadu xuduudii dhoweyd ee adduunyo oo uu ruuxu kaba tago lilaajili liiktisaabi ilaajili weeye waa wixii isagu xadi iyo dheef iyo nasiib fiican ahaa ee aakhiro lagaah lagu helayay kaasoo uu kaa daraaddii ugaba tago kaas baa camalfalkii uu noqonaya camalfalkii maaha inuu xudaan adduunyo iyo waxyaalo kale uunu sidaa kuba gaadho wax adduunyo ahuna taasi camalfalkii cilmiga ma noqonayso fa yambagii tan musanifka kitaabkaa leh hadalkaa horeanu kaba ratibaya markaa kol hadduu arrinku kaa yahay fa yambagii waxa u habboon oo la gudboonin linsaani insaankii anlaa yakfula can nafsi wixii naftiisa maslaxa iyo wanaag kuba sugnaa madaro iyo dhibna ay kaga badbaadaysay inaanu ka kaafil noqon taas iyo wamaa yanfacuhaa waxii wax u anfacayay ee wax u tarayay iyo wamaa yaduruhaa waxa iyada dhibaya fii uulaaha wa ukhraaha waa teedan hore iyo teeda dambeba adduun iyo aakhiraba oo ruuxii dee waxa laasimba ku ah ruuxii caaqilka ahaa ee waxbaranaye bal cilmina bal kasbanayeyna isaga ah waxaa laasimka uu kuba ah inaanu naftiisii ka kaafil noqon naftiisa waa hagaajinteedii iyo islaaxinteedii aanu ka kaafil noqon aanu ka kaafil noqon wixii nafta fii caajiri amrihi aw aajirihi isaga wax u tarayay ama wax u dhibayeyba sida marka aanu ka kaafil noqonayna waxa ugu dadaalayaana maxay tahay fayastajribu markaa dee wuxuu soo jiidanayaayoo dee isaga waxa arrintiisu yambaqi linsaani anlaa yakfula oo fayastajribu maa yanfacahu markaa dee isagu intaanu taa kaba qaafil noqon uu soo jiido markaasuu naftiisa usoo jalbiyo maa yanfacuha wixii anfacayay oo wayajtanibu ama wayajtaniba haddaan anlaa yakfula kuba cadafno uu kaba dheeraado maa yaduruha wixii dhibayay oo adigu waa tani wax laazima weeye laga maarmaana weeye ruuxu naftiisa wixii u anfacayeyna inuu ku dadaalo bal jalbinteed iyo igtisaabkeed wixii naftiisa dhibayeyna uu ku dadaalo kasii uga dheeraan lahaa wuxuu taa u yeelayaa kay laa yakuuna si aanu u noqon caqluhu caqligiisan iyo wa cilmuhu cilmigiisu xujatan caleyh waayo cilmigu haddaan camal jirin haddaanu noqon kaa keenayo ruuxu waxaa isaga anfacaya inuu kuba dadaalo wixii dhibayeyn ah uu kaba dheeraadee uu kuba halaagsamayey isaguu xujo ku noqonaya si rasuulkuba yidhi walqur'aanu xujatun laka aw calaykaba ama adaabu xujo kugu yahay qur'aankii aada baratay haddii aad awaamirtiisii u dirmi weydo nawaahidiisiina aad kaba dheeraan weydo haddaba si aanay umuurahani xujo isaga ugu noqon oo fayasdaada markaa dee xujo markay ku noqdaan uu ziyaadsado cuquubatan ciqaab laba ciqaabay taas uu ziyaadsado oo dee waaba ruuxii wax kale iyo qarad kaleba uba baranayay cilmigii waana taa xadiidkii qolooyinka ugu horreeya naar lagu shidayo uu kuba yimi ruuxa marka ilaahay weydiiyo ee yidhaaho maxaad dee nicmadiisiina xusuusiyo inuu odhanayo qara'tu fiika alqur'aana wacallamtu fiika alcilma waa dee matalan watacallamtu fiika alcilma wacallamtu markaa lagu odhanayo been baad sheegtee waxaad u baranaysay liyuqaala qaari ama liyuqaala caalim markaasna naar la geynayo haddaba si aanay taasi u dhicin inuu umuuraha ku dadaalo taas baa isaga dee u habboon weeye nacuudu billaahi min sakhatih wa ciqaabih sukhdina waa isla midood ilaahay ciqaabtiisa iyo cadhadiisa ka maangelaynaa waqad warada waxaa soo arooray buu musanifku yidhi fii manaaqib alcilmi cilmiga jamcu manqabatin weeye manqabaduna waa wixii mafkhara iyo lagu faano ama ammaanba ah cilmiga ammaantiisa waxa uba soo arooriya wa fadaa'ilih aayaatun aayaad qur'aanka kaba midoo tacaduday iyo wa akhbaarun axaadiida saxiixatun saxiixoo mashhuuratun shuhrowday marka lam nashtaqil kumaanaan shuqloomin oo bidikriha inaan aayaadkaasina wax macruufa kutub kala duwanna way dhigtaa axaadiidta iyadna fadliga cilmiga kuba timi inaan sheegno halkan maxaan taa ugu shuqloomi weynay kay laa yaduula alkitaabu si aan kitaabku u dheeraan balina markii aan kitaabka maalintii hore taqdiimadii yarayda koobnayd waxaan sheegnay majmuuco kutubta kaba mid ah oo cilmigan iyo fadligiisa iyo aadaabtiisa kuba tacalluqsan oo aimo kala duwan oo kuwo hor iyo kuwo dambabali ay dejiyeen macnaha waxa weeye fadliga cilmiga iyo aadaabtiisa iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan kutub kala duwan oo dee aimo hore iyo kuwo dambeba ay dejiyeen oo madbuuc ah maanta iyo waxaan madbuuc ahayna way jirtaaye baa jirta gees kalena marka la eego kutubtan axaadiista intooda badan in dee masaanidiiyo iyagu axaadiista kolba ruuxa raawiga uun eego aan ahayn kutubta masaanida la yidhaha aan ahayn abwaab bay leeyihiin dee masalan cilmiga uun fadligiisa iyo wixii ku tacalluqsan ay kolba dee intii iyagu kitaabka axaadiis ay kaga warinayeen ayaadna way soo qaadanayaan ay kuba sheegaan oo imanka bukhaari oo kale markaa uu kitaabu badulwaxyiyo iimaan dhameeyo waa kitaabka bilowyadiisii kitaabka ugu horeeya ku xiga bacd aliimaan waa kitaabuulcilmi oo dheero axaadiis badan iyo abwaab kala duwan leh muslim oo kale walow aanu sidaa u horraysiin oo kitaabka qaybihiisa ugu dambeeye uu geeyey kitaab cilmiga uu kaga hadliyo aadaabta ama axaadiisa uu ku horriyey way leeyihin kutubtan kale sunanta iyo jawaamicduna iyaguna way leeyihin oo kutubtaasna abwaab lagu khaas yeelay oo cilmiga un ku tacalluqsan baa ku sugan oo fadligan iyo umuurahan uu tilmaamaya ay ku sugan yihiin kutub mufrada ah oo loo gooni yeelay cilmiga uun oo cilmiga uun bal culimmadu ay ku khaas yeeleen oo maanta weliba majmuucana ay inooga madbaxaysantahay maalintii horena aan barhkood magacyadooda sheegay iyo mu-alifiintood ayaaba iyaduna kaba mid ah waana tan uu leeyahay dee waaba wax macruuf oo kitaabkaa dheeraan haddii umuuraha markaas uu wada dhex galo faslun waa faslkii labaad ee kitaabka fi niyati xaalid xaalo tacallumi weeye bal waa niyadii ruuxu uu niyadii uu laba imanayay marka waxbarashada oo dee waxbarashadani waa camal acmaashii weliba ukhrawiga ahayd kaba mid a haddii uu ruuxu dee niyadiisu fiican tahay weeye camal kastaana waxyaalaha saxaya ee asaas iyo saldhigu ina waaba niyadii kolkolna niyada ayaa xumaynaysa camalkii oo dee wax adduunyo maxdiya kaba dhigaysiyo wax xujo ruuxa ku noqdo ama uu kuba halaagsamo ama dembi uga yimaado haddaba iyadii iyadoo aasaas cilmigii iyo acmaasha kaleba u ah ayuu xaggii hore inoo soo mariyey oo waa waqtigaa wax la baranaya bal niyadii daalibka cilmigu uu laba imanayo wixii ku tacalluqsanaa saas buu baabkeedii yahay fasalkeedii yahay marka wuxuu uhi musanifku uma laa budda waxa mahuraana lahu liaalib alcilmi weeye cilmiga kii dalbayay min aniyati niyo hagaagsan weeye waanu inoo tilmaami doonaa waxa bal cilmiga dalabkiisu niyadiisu say noqonaysa isagaa inoo keeni doonee min aniyati niyo fii zamani tacallumi alcilm waqtigan cilmiga la baranayo iyo waqtigaas bal niyo fiican inuu laba yimaado u hagaajiso marka horeba bilowga iyo cilmigiisuu ku bilowday una saxda taa inuu laba yimaada waa wax laga maarmaana id idani meelahan oo kale tacliil bay noqotaa waxay cillo u tahay hadalkan hore uu leeyahy waa laga maarmaan niyadu fii zamani tacallum maxay laga maarmaan u tahay id cille anniyatu niyadu hiyo alaslu fii jamiici alaxwaal acmaasha dhammaanteed iyo axwaasha dhammaanteedba iyadaa aasaas u ah iyadaa asal u ah iyadaa acmaasha dhammaanteed ay kuba hagaagayaan iyadaa wixii cibaadaadkii iyo caadaadkii iyada ah niyadu waxa kala socda waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat dee cilmiguna waa camal acmaashi ka mida dalabkiisan nashrintiisu intuba waa camal acmaashi kaba mida haddaba acmaashaba hagaaggeeda ay hagaagayso iyo waxay ku ansaxaysaa waa kaa'inatu biniyaati niyadii la niyoonayay taas baa cilmiga asaas u ah waatan aan ognahay acmaasha salaad haddaan laba iman niyo acmaalihii kale niya asaas u ah arkaantiina kaba mid ah cilmiga barashadeedii iyo baritaankiisiina taas baa wa xadiidun saxiixun waa xadiidun saxiixoo kale dee waa xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen bukhaari ilaa toddoba meelood buu ku wariyaaye laakiin halkii koobaad waana xadiidka uu kuba bilowda kitaabka kitaabku kuba bilowdaaye waa taas lix meelood oo ka dambeeyana kitaabku kuba sheegaa muslimna waa meel dambe oo kitaabka kaba mida halkuu xadiidka kuba sheegay wa can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam bal rasuulki ilaahayna tan u tiiriyo wuxuu yidhi bal dee wuxuu leeyahy waa sa dee kitaabka inoogu taalo bacnaa waxaa laga wariyuu leeyahy rasuulki ilaahay kam min camalin yutasawaru bisuurati acmaali dunya wayasiiru bixusni niyati min acmaali alaakhira kamtu waa tii tagsiirka ahayd ee markaa keenays khabariyadii weeye le tagsiirka ahayd waa khabariya macnaa waxa badan min camalin camal yutasawaru la suuraysanayo kale shaarixuna halkan ficilka in musamo loo bineeyo ayuu kuba dabdiyaa yatasawaru suuroobayo weeye oo yeelanaya bisuurati acmaali dunya adduunyada acmaasheeda suuradii buu leeyahay oo wayasiiru noqon haddana iyadu acmaashii adduunyo suuradeed uu lahaa wuxuu noqonayaa bixusni niyati niye wanaaggeed iyo ruuxa niyadiisa fiican ayaa min acmaal aakhira acmaashii aakhira ayuu ka mid noqon oo niyadii fiicnayd baa camalkii adduunyo u bedelaysa daaco iyo cibaado ajri laga helo wa ka min camalin ay waa ka min waxa badan min camalin camal baa badan oo badana camal yutasawaru isaguna lagu suuraynaya ama yatasawaru ku suuroobaya oo noqonaya bisuurati acmaali alaakhira marka hore wuxuu leeyahay camalkii aakhire ilaah loogu dhowaanayo suuradii laakiin uma yasiiru wuxuu noqon min acmaali dunya acmaashii adduunye ayuu bisuui niyati niyo xumaanteed noqon balwaa laba arrimood baa inoogu sugan oo mid xadiiskani muxuu yahay midna macnihiisu maxay yihiin xagga hoose cibaarada ku sugani lam ajidhu dee bergii hore raggii xufaadda ahaa ee waaweynaa ee a'imadii xadiidka ahaa hadday xadiidka cabiraan lam ajidhu ama lam acrifu raggii idilaaca badan lahaa ee kutubta o dhan idilaaca uu lahaa xufaaddii waaweyneyd ee xadiidkii a'imadii waxay ka dhignayd oo lagu xambaariyay xadiidku inaanu asal lahayne laakiin imaka taa ma lihido de anugu idilaaca ma lihe laakiin ujeeddadu baxdi dheer dabadeed iyo tatabuc horta lafdigan xadiis ahaan ama ha noqoto xataa kutubtii daciifka ururinaysa ama keyrkeeda oon soo helay ma jirto taasi iyada waa midoo imaka san rasuulka ilaahay uguma tirinayno salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee meelaha rasuulka ilaahay baa yidhi ma odhanayno xagga macnahay noqotay macnuhu waa macno saxiix oo dee kutubtaba inoogu soo aroorto macnuhu waxa weeye cibaadada meeniyada ayaa waxa iyada kaba mid ah inay shaygii niyadan markii hore iska mubaaxa ahaa ay niyada fiicani u bedesho daaco maalan ruuxu cuntuu cunaya cuntadii dee waa wax daruuro ahaan jirhkeenu u baahan yahay oo wax cibaado oo ku tacalluqsan iyada taasi ma jirto laakiin ruuxu cuntada uu cunayay hadduu niyadiisii uu ula niyoodo inuu daacada ugu quweysto ama uu seexanayaayoo naftiisiibaa u baahane uu addaacada dee si ad nashaad aada ugu gasho aad daacadii ugu xoogeysatid uu leeyahay niyada waa waxyaalahay la timaado oo shaygii mubaaxa ahaa bay cibaado u rogtaa nafaqadii uu ehelkiisa siinayay oo kale isagu bal dee xataa ma markaas dee tadacufi fi mtadacufi fii maraabatik sida xadiidku ahaan haddii uu bal markan waajib baa ku saarane gudo iyo umuurahaas ama la kulankii haweenadiisa la kulmayay hadday lada gudashadee tahay wax ajri oo ugu sugani ma jirto laakiin hadduu icfaaf ugaba jeedo sida xadiidkii isaguna kuba yimi wa fii budci axadikum xadiidkaas oo uga jeedo naftaadii ku icfaafi si aad uga xumaan uga dhowrsato haweenaydii icfaafi walad saalixa ilaahay ha kugu siiyo wixii ajri iyo cibaadu isu rogayaayo niyadii fiicnayd ayaa shaygii mubaaxaa cibaado u bedelaysa xagga kalena waa cagsi oo shaygii qiimaha badnaa salaadii ka soo qaad xaj ka soo qaad cilmi barashadii ka soo qaad hadduu ruuxa ujeedadiisu ay noqoto ha lagu arko iyo ha lagu maqlo uu baaba-ayaayo wax lagu ciqaabuu noqonaya marka niyadii maxay ka dhigtay niyadii xumayd camalkii aakhiro weynaa ayay baabiisay niyadii fiicnaydna shaygii daaci mubaaxa ahaa een cibaadaba ahayd ayay cibaado kaba dhigtay niyaduna dee kolley iyadaa waxa ay tahay tamyiiz bayna alcibaadaati waalcaadaat way kala socdaa waxaa kaloo bal maalan ay kala socdaa rutubtii cibaadada waa qaybaheed bal maalan fadhigan masjidkaan fadhina hadduu ruux iska soo galo masjidka iska fadhiisto isagoo niyo cibaado iyo ictikaafiyo taasi aanay kuba jirin waa u bannaan tahe laakiin wax ajrigo uga socdaa ma jirto hadduu wuxuu u yimid ba u yahay aada salaadii sugtid aada halkan ku ictikaaftid niyadaasi ay timo fadhigibaa cibaado noqonaya maydhashadii ruuxu maydhanayay waa tan iyadoo si loo maydho hadduu tabarud iyo aad qabowsiin ee cibaado ma aha haddii uu bal matalan jumco u maydhanayo ama waxyaalo niyadan uu niyooday baa shaygii iyadoo wuxuu ficil keliya yahay ka dhigaysa haddaba macnuhu isagu waa macno saxiixa ee laakiin lafdigan dee xadiis ahaan kol haddaynaan ku hayn iyada markaa rasuulka ilaahay uma tiirinayno marka waa tano fa ina alacmaal almubaaxata idaa qaaranatha niyat lxasana tasiru min acmaali alaakhira walacmaal asaalixa idaa dakhalaha ariyaau afsadaha waaxbadaha laakiin cibaaradan eeg dambe ugu hooseysa walaakin laysa kulu maa saxa macnahu xadiidan waa arrin ay tahay inaan hubsano oo haddii la leeyahy inay waxyaalahan la yidhaah waa mawduuce culimadu ay waa mawduuc yidhaaheen oo asal ma laho rasuulka ilaahay aanu odhan macnuu maaha waxan uu kulansaday waa wax baadila ma aha in badan ba hadal xikmo ah ama wax kaloo kalaam kaloo dadkii salafkaa leeyihin baa xadiis laga dhigaa sidiisa macnuhu waa saxiix ee laakiin macnuhu maaha wax kastoo inoo hagaagsan oo macnihiisu hagaagsan yahay in xadiis laga dhigayo ay xadiis noqonayso muhimku inay inoo sugnaado xadiisnimo weeye iyadoo waxaan macnihiisuba saxiix iyaanu dee xadiis ahaynba ee imaka xaggii macno ahaan waa macno caadi ah aqwaashii salafka ee halkan kuba timiya aimada kutubtooduna waa macno ay dee inoogu soo noqnoqdo aimadu markay niyada ka hadlaya ama taas laakiin waa arinku rasuulkii ilaahay ma inooga sugan yahay mise maaha taas waa ta aan leenahay ma hayno waxyaalihii salafka aqwaashoodii ka mid ah halkan kuba yimi waxaa kaba mida ruba camalin kasiirin tuqaliiluhu niya waruba camalin qaliilin tukasiiru niya waa hadal cabdullaahi ibnu mubaarak leeyahay falaysiyar ka tarjamadiisa ay ku sugan tahay jaamic alculuumna ibnu rajab xadiidkan inama alacmaalu binniyat markuu sharxayuu soo qaadaa macnaa waxa badan buu leeyahay camal isidiisa u badnaa laakiin niyadan ay yaraynayso ee wax yar kaba dhigayso ama camal marka hore iska yaraa niyada fiican iyo ikhlaaskae ruuxu uu leeyahay niyadiisaas ay wax badan iyo wax weyn kaba dhigayso kolleyna waa waxyaalihii mala asaas u noqon kara hadalkan imaka uu xadiisaani inoogu soo naqliyey bal taas wey wayanbagii hadalkani bal niyadu haddaba inay salaad haddaan niyoonayno abatanoo salaadii iyo waajibkan inaan gudanaan niyoonaynaa cilmi bay noqotay markaan barashadiisa ku jirno niyada fiicani siday noqonaysaa tiibuu inoo tilmaamaya waana arrin muhima kolley intanna isagu walow aanu u tiirin sheekh ka horeeyo abuleythi samarqandi la yidhaaho oo kitaab adabu tacliim la yidhaa leh ayay cibaaradiisii tahay oo dee uu kaba soo qaado isaguna kolley aimada xanafiyadu ah waana nin hore laakiin aada ugaba horeeyey bal matalan kitaab adabu tacliim la yidhaah buu leeyahay isagay cibaaradiisii tahay sheekhu yaanu uba tiirininba oo wuxu uhi wayanbaqii waxaa habboon haddaba an yanwiya inuu niyoodo almutacalimu ruuxii wax baranayay bitalabi alcilmi cilmiga dalabkiisa uula niyoodo ridaa allahi tacaala marka hore taa qaradka aada mansib gaadhin aad shahaado ku heshid aada shaqo ku heshid ha lagu xurmeeyo taa inaanay niyadu noqon ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa aad ku gaadhin inuu noqdo kollay lafdigan ridaa allahi waa ta itaal qisooyinka qaarkoodna ridallaahi baa dhacday waana isla miduun oo ficilkan radia yarda ayaa ridaa'an wa ridan wa ridwaanan wa ridwaanan wa mardaatan intaba masaadir ahaan way uba timi ridan iyo ridaa iyadoo lamado satan inoo taal iyo mardaatan oo dee master mimiu noqon ridwaanan iyo ridwaanan intuba waa lafdi yimaadaan leeyahay oo ficilkan masaadirtiisa u yimaada dhib ma laha markaa madkood rida allahi tacaala iyo wadaar alaakhira inuu ula jeedo aakhiro daarteed iyo arrin kaloo ah waisaalat aljahli jahli inuu ka suuriyo ajahliga kaga baxdi can nafsihi naftiisa jahliga uu kaga suuriyo waa marka uu wax baranayo isagu waa barashadii wa can saa'iri aljuhaal iyo dadka kaleo waa xaggii tacliimka aada intaad cilmi barato aada gaadhid maqaam dadka kalena aad jahliga kaga saartay adna jahliga aad kaga baxdi intuba waa niyo fiican ilahay ridihiisa aad ku gaadhid daarta aakhiro iyo wa ixyaa addiini diinta nooleynteeda inuu qaradkiisa iyo niyadiisu ay taa tahay iyo wa ibqaa alislaami islaamka inuu baaqi noqdo mid sii jiro noqdo waayo muxuu yihi fa ina baqaa alislaami islaamka baaqinimadiisa uu baaqi noqonaya bilcilmi waa dee in diintii ay jirto la baranayo la barayo cilmiga ayuu islaamku ku baaqi noqonayaa walaa yasixu zuhdu wattaqaa maca aljahli laakin zuhdi waan zaahidaya ama ilaah baan ka cabsanaya wixii dee bal matalan aqoontiina malihi wixii aan ka dhowrsan lahaa ama aan la iman lahaana ma garanaya taas mid aan saxaysa ma aho dee saa cubaada qaarkood ama suufiyada qaarkood kaba dhacday cilmilaan yidhahan waan cibaadaysanayna dee wixii u saxayeyba ma haystaan oo suhdigii iyo taqwa maca aljahli wax hagaagaya ma aha saa in niyadiisu ay noqoto waana hadal fiican waana ta aan leeyahay abuleysi samarqandi ayaa hadalkan asal waa ma lahaa wuxuu yihi markaa sheekhu أنشدني الأستاذ الشيخ الإمام الأجل برهان الدين صاحب الهداية وأننا نوصل نقنقون دونا ترجمة دي سئمكم من إيضا كوبا شيغينا وحد هو إي إنشادي إنشادنا وحي كعبر عن قراءة الشعر هرت شعر أول أقريه لقول دواقع لقول لقية أما لقول دواقع إنشاد ليلا إنشاد الشعر وقراءة الشعر كلا أقريه marka in badanna waxay uba isticmaalaan marka shicir dad kale leeyihiin uu ruuxu tirinayo ayaabay u isticmaalaan kolkol bay halkaa yidhahdeen anshadani linafsihi ama anshada linafsihi waa isagoo isagu shicirkiisiiba uu yahay kani shicirkiisii maaha alustaaduna cibaaraadka kitaabka kusoo noqnoqda asheekh iyo alimaam iyo alustaad way kusoo noqnoqdaan mala alimaam aad buu u badan yihiy asheekh alustaadna ruuxa dee mahaaro ama xirfad waxbaritaan oo fiican leh ayaabay u isticmaali jireen culimo kala duwanna uu ku sifaynayaaye bal ayaa anigu alajalu burhaanuddiin waa laqabkiisii saaxibulhidaayati laakiin wuxuu yihi hidaayo lahaa intaasuu inoogu daaye hidaayada horta waa kitaab aad iyo aad u mashhuuro macnaa sheekhiiba waxa lagu garanayaa kitaabkiibaa lagu garanayaaye bal ninkan horta uu tilmaamayo waxa la yidhaahaa caliy bnu abibakr ibni cabdiljaliil anaa magaciisu waa cali ibnu abibakr ibni cabdiljaliil kollay meel bilaadii islaamka meelihii ugu dambaysay ida xaggaa waraa nahar farqaano la odhanaya loo nisbeeyaa almirghaynaaniyina mirghaynaanina waa iyadna belde malaa farqaan kaba mid ahayd baa nisbadiisu ay tahay laqabkiisana waa burhaanuddiin oo nin faqiihu ahaa xaafida oo mufasira kutub kala duwan waa leeyahay laakiin kutubtiisii waxaa kaba mida kitaab uu ku magacaabay bidaayat lmubtadi oo fiqiya waana fiqiga xanafiyada kitaabkiisaas matnigeed ee bidaayat lmubtadi buu sharxay kitaabkan buu ku sharxay alhidaaya ama hidaayat lmubtadi la yidhaaho waa kitaabka albidaayu sharaxuye kitaabkan baa sheekhi ku shuhroobay oo aad iyo aada ugu faafay waana kitaab madbuuca axaadiis badan oo kuba sugnaana waxaa takhriijiyey imaamka weyne mandiqadeenna ahaa ama siduu cabdilfatax buquda kaaba cabira soomaaliya ba kaaba cabira bal waa zaylaci ayaa takhriijiyey kitaabkan weyne qayimka marka la eego kutubta takhriijkana ugu mudan ama kuwa ugu mudan ee la yidhaha nasbu raaya waa kitaabka lagu takhriijiyey waana kitaab madbuuca waa zaylaci baa leh waxaa kitaabkaa kollay isagana takhriijiyey axaadiistiisa takhriijiyey walow kitaabkan uu asal u ahaa xaafid ibnu xajar kitaabkiisa isna madbuuca ee kaa ka yar zaylaci waayo ikhtisaar buu yahay addiraaya la yidhaha marka waa kitaabkaas takhriijyadaa kala duwan la takhriijiyey dee kollay kuwa iyagu zaylaci wixii dhaafay taam yeelina way jireenoo bal matalan iyadna culimadii masar kaba mid ahayd kitaabkaas haddaba sheekhu kitaabku ku shuroobo deetay saaxibulhidaaya waa hidaayo ninkii lahaa ayaabay deeta ay noqotay in bal in sheekha tarjamo badan xataa dahabi oo kale hadda aan wax weyn oo saasoo udhexeeyey jirin siyar calami nubalaha suduur yar buu ku leeyahayoo wuxuu ka cabiraaba isagoo sheegay inuu min awciyati alcilmi kitaabkana uu sheegay ayuu dhaha lam tabluqna akhbaaru xataa markaa dhimashadiisa ma hayn walow taarikh alislaam dhimashada uu ku sheegay wararkiisa ma hayn oo had iyo goor rag waaweyn oo tan ah ayaan arkaynaa haddana sidii ninkii araaqibe shalay sheegayay ahaarteedii aada loogu intifaacayo oo haddana taariikh weyn oo ay lahaayeen aynaan hayne bal ninkani waa sheekhii musanifkan leh ayuu sheekh u ahaa waana kitaabkaa shahiirkaana uu leeyahe dee markaas kutubtaa takhriijkiina ay sii shuhureeyeen waana wada madbuuc kitaabku kol isagoo gaaray madbaceeyeen isagoo nasburaayo la socdo shan mujallada waa madbacaysan yahay xafid maxjarkiisu isagu waa takhriijka uun ee kitaabku lama madbacaysna bal markaa kaaba weeyaan oo shan boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijirada ayuu dhintay sheekhani isaga ayaa wuxuu yihi libacdihim bacdihim wuxuu uga wadaa inshaadkan ama shicirkan isagu muu lahayn burhaanuddiin saaxibulhidaaya ma laha kol haddii imanka aan sheegay dib saaxibulhidaaya wuu soo noqnoqon doonaayo dib uguma celin doono markaa isagu ma lahae laakiin dad ka horreeyaa nadmiyey oo maxay tahay fasaadun kabiirun caalimun mutahatikun wa akbaru minhu jaahilun mutanasiku huma fitnatun fi lcaalamiina cadiimatun liman bihimaa fii diinihi yatamasaku waa xagga kolley cilmigu qiimaha uu leeyahay oo cilmigii haddii lagaba tagana kii caalimka hadduu ku camal fali waayo fasaad weyn baa ka ratimi kii doonayay inuu cibaadayste zaahida haddaanu cilmi lahayna wixiise fasaad baa kaba ratimaya beydkuna taa weeye bal intaanan beydka laqbayn kollay isagu beydkan hadal hore la yidhi oo salafku ay yidhaaheen buu nadmi u yahay ibnulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada wuxuu kaba dhigaa inuu bacda saxaaba ay lahaayeen bacdiga muu magacaabin laakiin kutubta qaarkood baa cali bnu abi aalib raximah llahu radia allahu tacaala canhu arda waa si axyaha ghazaali kuba sugan ayaa maxaa cibaaro ay kasoo naqliyaan qasama bahrii rajulaani caalimun mutahatikun wa jaahilun mutanasikun faljaahilu yaduru nnaasa bitanasuki waalcaalimu yaduruhum bitahatuki xadiidka abyaadan ku sharxi doonaa bal aharka waxaa kaloo iyadana kollay kuba sugan imaam axmed cilashiisan xaggan kitaabka cilashiisaas iyo ibnu abi xaatim taqdiimada uu kitaabkiisan aljarxu watacdiil kuba leeyahay iyo qolooyin kale in sufyaan thawri isagoo hadalkii ay yaw ka dhigeen laakiin wuu iska shishaysiyaa wuxuu dha kaana yuqaalu ixdaruu fitnata alcaalimi alfaajiri waalcaabidi aljaahiri faina fitnatahumaa fitnatun likulli maftun waanaa shacirkan halkii aasaaska wahayd baan adigu tilmaamaya bayhaqi oo kale kitaabkiisan almadkhali la sunan isagoo shacbi kaba soo naqlinayana cibaaradan buu shacbi u tiriyo bal waxaan leenahay bacd asalaf ama saxaabadii ha noqoto sidaa dee ay markaa ixyaa kuba sugan ibnulqayimna miftaaxu daari sacaado sheego iyo thawri oo isagu kaana yuqaalu waa la odhan jiray bal sidaasaa la odhan jiray shacbi hadalkii ayaa hadalkan asal u ah laqbaduna waxay noqon fasaadun kabiirun waxa fasaad weyn ah aada u weyn caalimun caalimu tahtikun aan waxba u aaban yeelayn dan ka gelin wey waa ka aan dee sharcigii uu isagu xambaarsanaa ku dhaqmahayn ee ku camalfalaya camalkiisu yahay calaa khilaafi sharci macnaa aan isagu waxan uu la imanayo qabaaxiya waxyaalahaas yahay hadduu taas aan waxba dan ka gelayna xumaantii samayn wanaaggiina kaba tegaya kaasi fasaad weyn weeye sababto dee dadkii baa ku dayanayo ninkii caalimka markuu waxaa sameeyo dadkiibuu hodaya ku kadsoomaya odhanaya waa kaa hibalba sameeyo ficilkiisii bay xujaysanayaan oo xumaantiibaa sidaa ku faafaysa wa akbaru minhu waxaa taa kasii weyn jaahilun kuri jaahila oo mutanasikun yidhi waan cibaadaysanaya isaguna dee hadduu nin jaahil yidhaha banaan u baxo ama dee suufi noqda ama zaahidu yidhaha waan cibaadaysanaya oo waxa uu hagaajinaya uu ka badan yahay wuxuu xumaynaya waa isaguna fasaad weyn oo waxaan dee loo nisbaynaya salaaxan iyo waxyaala loo nisbeeyo zuhdigan ayaa dad badni ay iyaguna ku hodmayaan kuba kadsoomayaan oo dee taa dhici karta aqwaashiisii inay qaataan oo ficilkiisi ay kuba daydaan bal wuxuu uga wen yahay kaa caalimka waxa dhici karta inay caqiidadiisu toosnaato ee waxaan dhibtu kaba yimi camalkiisa ay tahay sida kale wixiis kani laakiin waxaa dhici karta in muctaqadkiisuna faasid noqdo camalkiisuna kan xun uu noqdeen shareecadii waafaqsanayn oo labada darar uu kaba yimaado sidan buu leeyahy waa uga wen yahay humaa labadaasi haddaba fitnatun fidno weeye fi lcaalamiina waa caalamka marka la eego fidnadaasoo cadiimatun weyn liman waa sifo labaad oo waxay u yihiin fidno liman shaksigii yatamasaku isagu qabsanayay markaasoo dee waxa weeyaan bihima waa iyaga ku dayanayay weeye qabsanayo aqwaashooda iyo afcaashooda fii diini diintiisa fidno uu kaba fidnoomaya weeye oo yatamasaku bihima fi diini yatamasaku ba aday ku tacaluqayaan oo ruuxii iyaga qabsanaye ku dayanaye arkayey fidno weynuu diintiisii ka fidnoobo ayaa taa uguba sugnaanaysa macnuhu waxa weeyaan dadki iyagiibay isku shabahayaan way ku dayanayaanoo dee kana cilmi bay ku tuhmayaan ama ay dee ku ogyiin kana salaax bay u malaynayaanoo markaasaa iyaga markaasay odhanayaan dee anagu hebelba kama fiicnin hebelmaoka waxaa samaynayo dee taa xumaantii saas iyo fasaad ama muctaqad xunin taa uu kuba faafayaa wey bal taasi waa mid wayanwe bihi welibana wuxuu la u niyoonayaa weye cilmigan uu baranayo weli niyadiibu inoogu jira waana umuuro muhiimo ay tahay inaa u fiirsataan ashukru shukri ilaahay uguba shukriyo calaa nicmati alcaqli garashadan uu siiyey ee kollay shukrigu waa waxaan ilaahay wax kastoo ilaahay ku siiyey shukrigiisii baa lagaa doonayaa shukrigii caqliga waxaa kaga mid ah cilmigii inaad kuba barato taasoo bal haddaba cilmigan caqligii nicmadan caqliga iyo wasixati lbadani caafimaadka jiirhka oo kale iyo tacalumkan iyo tacliimtan iyo shukrigeedii bay qeyb kaba mid noqonaya waana arrin muhima oo walaa yawi bihi waa inaanu ula niyoon iqbaalanaas ileyh dadku xaggiisa inay usoo jeestaan oo nin la xurmeeyo oo laga haybaysto la dabagala inuu noqdo taas inaanu doonin wala istijlaaba xudaami dunya adduunyo burburkeed iyo dheefteed iyo waxyaalaha adduunyo waxeedoo dhami waa xudaam unbe bal taa inuu kusoo jiitana uu ku kasbadana waa inaanu cilmigii ula niyoon iyo walkaraamati bal marka walkaraamata karaamo ama dee wastijlaaba alkaraamati haddaan idhaahno dhib ma laha ama walkaraamata karaamo inuu kusoo jiito cinda suldaani waa cidda madaxda dadka madaxda iyo hayriga dadka kaleba dee inay dadku ku xurmeeyaan oo lagu maamuuso taa ujeedadiisu aanay noqon waayo kollay umuurahan uu tilmaamay axaadiid kala duwan baa ku timi oo xagga marka la eego cilmigii in loo barta ligayrillah abu daa-uud iyo waxay wariyeen ibnu maaja iyo waana xadiida saxiixa xadiid abi hureyra man tacalama cilma mima yubtagaa bihi wajhu llahi laa yatacalamhu ila liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid riix carfa aljanna ruuxa isagu cilmi baranaya culumtii sharciga ahayd weeye marka hore ilaah daraaddii ilaah loogu dhowaan jiray wuxuu u baranaya ay tahay carad adduunya aad ku gaadhin janno maba uriyo iyadoo riixdeeda masaafo aada u fog lagama helayo waxaa kaloo iyadana tirmidi iyo kolley xadiis duruq kala duwan iyo saxaabo kala duwan leh bal haddaad mid ka soo qaada ay wariyeen xadiis kacb ibnu malik man dalaba alcilma liyujaariya bihi alculamaa aw liyumaariya bihi sufahaa aw yasrifa bihi wujuha annaasi ilayh adkhalahu llahu nnaar ruuxa cilmiga u barta inuu culimadii kula tartamo dee waa kaa iswa agtoodii isku muujiyo inuu aqoon leeyahay ama dadkii sufahadaa kula doodo ama dadka wejiyadoodii xaggiisii usoo sarfiyo ama dee majaalistii iyo waxyaalaha loo kaco isagii lagu xurmeeyo taa ujeedadiisu ay tahay adkhalahu llahu naar ilaahay naar buu kuma gelinaya bal markaa niyadii inuu ruuxu saxo uu fiicneeyo weeyo waxyaalahaasi waxaan qiimo lahayn welina umuur way noo soconayaan marka wuxuu yihi qaala moxamed ibn lxasan moxamed ibn xasan ba wuxuu yihi raximahullah moxamed ibn xasan waa dee saaxibu abi xaniifa bal waa raggii madhabka shahri ninkii ugu kutub badnaaba weeye qolooyinkaas raggan ka dambeeyena kutubtiisa ay aada u sharxeen moxamed ibn xasan ba wuxuu yihi ashaybani kolley isaguna waa inagu soo noqnoqon doonaaye low kaana annaasu kulluhum cabiidi waa sida dee ikhlaaskoodii buu sheegaya inaanay cilmigan waxay ku doonayeen jirin magacaanay ku doonayn iyago dadkaa hore dadku hadday dhammaantood addoommahayga yihiin laactabtuhum waan xorayn lahaa watabara'tu min walaa'ihim walahoodana waan ka beri noqon lahaa naftayda waxaan ka dhigi lahaa mid ka beriya walahooda oo taa maan dooneen walaa-u lcidqi waxa weeye ruux hadduu addoon xoreeyo abaal weyn iyo nicmo weyn buu u sameeyey abaal weyn oo dee ruux sidaa xoolaa loola dhaqmayo markuu dadnimadiisii u soo celiyo waa abaalka laysu galo ka ugu weyn oo bal rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay walad inaanu waalidkii abaalkiisa celin karin inuu helo un mooye isagoo addoona uu xoreeyo markaa dee isagoo addoona xoolo kale ahaa hadduu xoreeyo abaalkiisii waa celiyey bal markaa ama dee waa wey abaal weyn buu celiyey waa saa haddii kale wax kaloo uu sameeyo waalid walad waalidkii oo abaalkiisa uu ku gudi karaa mama jirto waa ujeedadu cidkugu iyo xorriyad iyo riqada ama iyo waxyaalaha bal dee waxyaalaha kuba sugan haddaba wuxuu leeyahy markaa ruuxan abaalka u galay ruuxan xidhiidh baa dhex mara tan laga cabira alwalaa walaa lcidqi marka waxa ay tahay haddii cid kaloo dhaxasho la waayo ruuxii muctiqa ahaa ruuxan uu dhaxlaa xoriintiisu ku dhaxlaa laakiin waa marka cid dhaxasho la waayo ayuu isagu meeshii imanayaayo xidhiidhkan kaba dhexeeya abaalkani keenay ayuu kuba dhaxlaya haddaba wuxuu leeyahay dadka intan wada xoreeyo ayaan odhan laha iminkana taasna arrintiina kalena shaqo kuma lihi oo bal taas kale hadal shaafici baa raximahu llahu tacala isaguna waxa waanu kaba sugan yahay waxaan ku tamaniyaa ana alkhalqa tacalamuu hada alcilma walaa yunsabu ilaya minhu shay waa si ikhlaaskoodii inay khalqu cilmigaa in alifay kaan dadka barya intay bartaan anna lay odhan shaafici baan kaba baranay ama shaafici baa kitaabka lahaa ama aan laynoo siban waa ujeedadu waxoodu si ay khaalis ugu noqdo ilaahay daraaddii oon qarb adduunyo iyo dheef adduunyo aanay midna usoo gelin waa niyadoodii fiicnaydun marka wuxu uhi wadalika hadalkan ibnulxasan buu kusii tacliilinaya arrinkuna waxa weeye لأن mن wجd mن وجد لdة العلم cilmiga مacaankiisa ruuxa hela iyo والcمل bه cمل falkii uu kuba cمل falayay haddaan ldada iyadana aan kaba dhigno ama alcilmi kuba cadafnana waan iska jaranaynaa oo aan idhaahna لdة العلمi والcمل bه وldة الcمل bه cمل falka cilmiga lagu cمل fala dhadhanka iyo macaanka uu leeyahy ruuxa hela qalmaa yrغbu waxa yar inuu damcada fima cinda annaas dadka agtooda waxaa kuba sugan ruuxu hadduu dhabcan dhadhansado cilmiga macaankiisii camalfalka lagu camalfalaya uu dhadhansado qalamaa kolkol waxaaba loo isticmaalaa cadam walow nudre ay tilmaamayso maba jirtaan odhan karna inuu wixii dadka agtooda ku sugnaa damac kaba galo in ragiba fiihina macnaa waa doonid iyo jacayl la jeclaado haddii ragiba canhu la yidhaha waa diidmo ama wixii oo laga jeesteen qalamaa yarqamu fima cinda annaas oo waxa yar ama aan jirinba kol hadduu cilmigii dhadhansada macaankiisii ku camalfalkiisiina ilaahay sii u dhadhansado inuu dadka agtooda wixii kuba sugnaa haba yaraado ha badnaadee uu xiiseeya taasi naadirba weeye saas buu imanka hadalkaa uu isaga uu kaba soo naqliyey hadalkan shaaficiyo waxyaalahaasay sababtood ama cilladoodtay tan bay heleen oy dhadhansadeen oo markaasaanay dee qarab iyo adduunyo iyo xudaankeed iyo dadka agtooda waxa kuba sugan waxay ku heleen baa kaba weyn waxay rajaynayaan baa kaba weyne aanay iyaga agtooda kuba sugnayn anshadana sheikhu limaamu waa sheekh kaloo sheekhadiisii kaa mid ahaa kolley dhima lahaa ee bal inaan umuurahan u yar baraagna way tahay waqtigeedna uu gaadhay halkan cashirka inoo sheeg joogaya wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha